jamaal cabdilaahi cilmi gabadh uu dhalay oo siddeed iyo toban jir ah ayaa labiyo labaatankii bishan lagu aasay tuulada balliga oo labiyo konton kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan degmada lughaya ee gobolka awda markii ay ku dhimatay daadad ka dhashay duufaanta sagar ayna ku dhinteen sagaal iyo afartan qof deegaanada xeebaha waqooyi galbeed iyo awdal oo ay ku qaadeen daadadka ka dhashay duufaantaasi oo ay ka mid ahayd gabadhiisa oo laba bilood oo keliya aroos ahayd ayaa biyaha daadku ka qaadeen gurigeeda oo ay biyuhu soo galeen labiyo toban saacadood kadib ayaa lasoo helay meydkeeda oo geed dul saaran waa musiibadii ugu xumayd ee noloshiisa soo marta jamaal cabdilaahi oo ah lixdan jir sagaal kale oo carruur ah hadda ku haya buur ku taala deegaankaasi dusheeda markaydan isagoo qayb baa qaybta ay markaa kolka ka yaacayaan maana qayb kala hor martay oo xagga horena ka mar marka maxay ahaana dadkii kale uu baxay iyada iyo gabadh kale ayuu qaaday markaa waxa markaa habeenkii maanan ogaan waxaa la yidhi uun dad baqday oo maxay ahaana biyaha ka tallaabay bay raacday oo xaggaa dusheed meel bay fadhiya fadhiyaan oo meel dhagaxay ka baxeen baa la yidhi toddobadii subaxnimo unbaa dallaysubaa haddii haddana maqalay in gabadhii dallalaa yahay oo dadkaa ku jiro markaasaan dee rabca gallay ilaa shan kilomitr mudda naga qaaday meydkaa dee meydkiimaa dooxi ka helay oo meydkeedii la yaala geerida gabadhiisa waxaa naxdintii ku xanuunsatay hooyadii guriga oo hadda harka muddo la hoos jiifta xanuun aanu garan jamaal boqol qoys oo kale ayaa jamaal la degan buurta dusheeda dhammaan dadkaasi waxa ay ku nool yihiin hadh ay ka samaysteen bacaha roobka iyo qoryo guryihii ay deganaayeen waxaa qaaday daadkii kusoo rogmaday tuulada guryahooduna waxa ay ka samaysnaayeen dhoobo iyo qoryo duufaanta sagar ayaa ahayd tan dhibaatadii ay dhalisay ay weli ka taagan tahay deegaanada ay ku dhufatay ducaale axmed yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka beeralayda ee ku noolaa degmada baki ee gobolka awdal shan iyo soddon kun oo dollar lacag lagu qiyaasay ayaa ay ka baabisay duufaantu kadib markii uu daadku ka qaaday dalagyadii u beernaa ee sanadkan usoo bixi lahaa islamarkaana uu iib geyn lahaa waxaa sidoo kale ay ka baabisay duufaantu soolar uu ku dhigtay toban kun oo dollar isagoo khadka telefoonka igu hadlaya waxa uu ii sheegay horta boqol kiiba boqol beertay ku tirsanahay wax kaloo meel kasoo gelaya ma jiro markaa saamayn dhibaato adag bay ku leedahay dee wax soo saarkoogii oo usoo go-ay oo qarashkii hore oo dhan ay wadageliyeen oo aan ay sugayeen midhihii usoo go-ay inay isticmaalaan oo aroorta ka baxay waxay noqonaysaa mucjiso saamayn adag bayna ku leedahay horta culays badan baan dareemay aada oo masdhexeed oo culays badan baan dareemay laakiin deku waxaan qiray waxaan inaanu wax bini aadamku ana waxba laga qaban karin wax xagga eeba ka yimi wax badan baa isbedeleen waa nolol adoo filinayo nolol la-aanna ku timaado culayska intaa udhexeeya waa dareemi karaysa adoo filayay nolol haddana ay ku timaado inaanad adigoo fakriga waxba bahayn duufaanta sagar ee sagaal iyo tobankii bishan ku dhufatay deegaanada ku yaala xeebaha gobolada awdal iyo waqooyi galbeed ee somalilan ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay lix boqol iyo sagaal iyo lixdan kun oo qof kuwaasi oo ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen islamarkaana ay ka burbureen guryihii ay deganaayeen sidoo kale duufaantu waxa ay dumisay koob iyo soddon dugsi oo ku yaala gobolada awdal maroodi jeex iyo sidoo kale saaxil dhammaan waxaa istaagay kalluumaysigii deegaanada somalilan waxaana ku dhintay boqolkiiba siddeetan xoolihii ay dhaqan jireen dadka xeebaha somalilan ku nool sida uu ii sheegay agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xoolaha cali xasan cumar qoysaska barakacay waxa ay hadda ku nool yihiin buulal yaryar oo ay ka samaysteen deegaanadii roobabka ku qaaday dushooda waxaana deegaanadaasi weli kasii muuqata saameynta ay ku yeelatay duufaanta sagar ilaa iyo iminka dadkaasi waxa ay gargaar heleen raashin iyo taandhooyin ay siiyeen xukuumadda somalilan balse waxaa jira deegaana aan weli la gaadhin sida uu ii sheegay xaamid muuse kolley waan daadgurayo halkii de waan ka daadgurayo buur yar oo halkaa korka naga xigta oo dadkuba ku ururay baa waxaan dameer ku qaadnay iyo wax kaleba iyaan dee ku urursanay halkii baan jiifnaa iminka oo dee waabab yaro xuma baabaan baan lidhaysanay oo quryaan meelaha kasoo gurguranay oo yar harhadhaysan wallaahi waa iska dhibaato oo dhulkuna kuleyl badan buu leeyahay ma garanaysaa kolley dee meel kaleonu carabnana ma garanayno baabuurna ma haysano midda kale meel lanoo soo maro hagaagsan ma jiro dhulkii wadooyinkiiyo dhulkii way wada go-een haye
waan iska go'doolsannahay oo
degmada lughayo oo ka tirsanay deegaanada uu sida weyn u baabiye roobku ayaa waxaa haatan ka jirta saameyn ay ku yeelatay biyo la-aan halkaasi ka jirta maayirka degmadaasi ayaa qayladhaan ka diray biyo la-aanta ka jirta degmada waxa uu sheegay in dadka la dhiban guryo la-aanta iyo hoy la-aantu ay isugu darsantay in wakhtigan biyo yaraantu ay tahay midda ugu weyn ee ka jirta deegaankaas duufaanta oo saameysa badi gobolada xeebaha waqooyi ee somalilan ayaa ahayd tii ugu weyneyd ee ka dhacda inta la xasuusto taariikhda waxaana saameyn ay ku yeelatay nolosha dadka duunyada iyo sidoo kale beerihii ay lahaayeen dadka ku nool xeebaha waqooyi ee somalilan ilyaas cabdicali raadi kulmiya hargeysa